waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali weli gobolka victoria ayaa la tacaalaya xanuunka coronavirus oo ilaa iyo hadda boqolaal qof maalin walba laga helo xubno ka tirsan jaaliyadda soomaalida ayaa sidoo kale xanuunkan hadda la soo dhacay xasan gudaal waxa uu ka mid yahay dadka xanuunkan uu ku dhacay waxaana weydiiyey bal waxa uu iska dareemay markii ugu horreysay waxaan celinaya runtii in maaragtay aada igu macsuunto barnaamijkaaga oo runtii faa'iidooyin badan u leh communitigeena iyo jaaliyadda maxaa yeelay waa arrin u baahan runtii in laga hadlo marka xasan waa ku mahad celinaya brother new horta xanuunkanu waa xanuun runtii la yaab la weeyaan maxaa yeelay anuu maba dareeminba xanuunka totally wax symptomisa oo aan dareemin maysan jirin waan shaqaynayey sidaan u shaqaynayey ayuun baan subax anigoo gurigeyga kasii baxaya xilli alse ah oo shaqada u socda ayaa waxaan dareemay dee sidii qof walba oo de caadiga normale dailyga maalmaha dailyga u sameeyo ayaa waxaan dabaa inaan dee bahalkan la yidhaahdo muxuu ahaa after shefkaygii maaragtay inaan markaan musqusha soo baxayn soo cadaday inaan marsado like barafuun yar iyo wax inaan isku buufiyo oo maaragtay aan kadib shaqa aado marka waxbaa iisoo uri waayey markaa moogta udgoonkiisii wixii aan dee dareemi jiray ayaan dareemi waayey kabacdina xoogaa waan shakeeyo waxaan is niyo malaha bahalku expire buu kaa noqdayoo dhaydkiisaa dhacay dhaydkii baan eegay mise waaba waaba waxa weeye up to date weeye oo runtii maaragtay twenty twenty oo weliba maaragtay wuxuu dhacayaa bisha u dambeysa wa gartay waxba maana isku sii hawline waana degdegsanaayo waan iska baxay shaqadii baan sidii ku aaday maalinkii waan shaqeeyey waan soo laabsayo gurigaan imid habeenkii haddana waan seexday oo subaxii dambe ayaan haddana sidii oo kale markii aan marsanay bahalkii dee kilinkalaha iyo waxaas iyo maaragtay b oga waxyaalahan maaragtay la dagaalamo in qof walba dee siduu sameeyo ayaan damca inaan sameeyo sidoo kale waan waayinay waxbay uraan iyadana dabadeedna markaasaa qubla yidhi oo waxaan idhi niyow ismailkii waad inay wax kuusoo uraan way kaa luntay marka kumaba fakerinba meeshaba ma soo dhiganba corona iyo waxan maba soo dhiganba totally waxaan is macnaha cudur kalaa kugu dhacayoo ismailka oo dad waxaan maqli jiray inay waxu soo uraan waaya waana wax dee hibooyin aho ilaahay bixiyo oo waxyaalaha bini-aadanka ilaahay ku manaystay waxyaalaha ugu wanaagsan weeyaan qofku inuu wax urin karo inuu ma wax dhadhamin karo inuu maaragtay wax arki karo waa xubin weyn oo ka mid a waxyaalaha rabbi inoogu deeqay marka anugu waan yar cabsaday waxaan is wallahi niyo xanuun baa kugu dhacay oo urkii baa lagaa qaaday oo waxyaala badan baan ku fakeray marka anoo yar sidii u yar dhaqsan oo maaragtay runtii ka walaacsan inayna waxba ii uraynba ayaan haddana maalintii shaqadii aaday kabacdii anigu waxaan ka shaqeeyaa waxyaalahan waxaan ka waxaan ahay auto technician baan ahay baabuurta ayaan waxaan ka bedelaa muraayadaha maaragtay baabuurta caadiga baan muraayadaha ka bedelaa oo oo aan ka shaqeeya shaqadeeda tahay marka anigoo shaqo meel la igu diray samaynaya ayaa waxaan isticmaalaa wax la yidhaahdo eurothain oo ah guluu muraayada la mariyo marka baalka lagu dhejinayo marka bahashaas waa bahal madow oo haddii gacmaha ay kaa gaadho adoon galoof iyo waxba galoofs iyo waxba aan xirnayn markii gacanta kaa gaadho waxaa la ysaga dhaqaa bahal la yidhaahdo kerosene oo oo oo soomaaliga waxaa lagu yidhahdaa baan malaynayaa naafato naafataa laysaga dhaqaa bahal naafatadoo kalea baa gacmaha laysaga dhaqaa oo madowga kaa goyso waana bahal aad urkeeda uu strong u yahay runtii oo waxa weeyaan dee aad aada u dhibsanayso oo ama kaaga soo uraysaba xaggee dee naafta dee qof walba u yaqaana iyo bensin oo kale iyo betroolka siduu u uro oo qof walba u dareemayo bahashii oo idhibi jirtay marka aan isaga dhaqay gacmaha inta wax iga gaaraan ayaa iyadiina totally wayba iisoo uri weydayba ilaahay yaaba ii keenay waxaan isiniyo malaha bahashii waa lagaa bedeshayo dadkan makanikada iyo waxaan ka shaqeeyana badanaa makanika waxaa la yidhahda waa dadka ugu maaragtay inay wax la kala xada iyo tuol de tuoliska iyo waxbaa la kala xadaa marka waxaan isiniyo way kaa bedesheen malaha qolaa kaa xadee oo meeshii wax kalaa lagu geliyo waa biyo bahashan kuna soo reysay daboolka intaan ka qaaday qarshadii ay igu jirtay bahashu ayaan sanka saaray sankaan saaray haba sheegin waxba ima soo urayaan markaas horta aniga waa igu beriyey oo waxaan ogaaday inaan xanuunsanahay oo xanuun dee corona anugu markaa kama baqaye meesha ma soo dhigane mana ogeyn oo horey uma soo akrin in samtamiyadiisa ay kamid tahay urka oo la waaye waxaan is idhi waxa kugu dhacay waa xanuun kale oo khatara kugu dhacay urkiina waad weeday niyow waa inaad maaragtay isbaadhaa galabkii isla markiiba waxaan wacay managerkaygaan wacay waxaan ku iri niyow waa xanuunsanahay maarata waxba ima urayaan marka waxaan rabaa inaan dhakhtar arko baan rabaa marka after work maaragtay maanta dhakhtar baan rabaa inaan aado marka maarata awla iyo nojmooco haddii waxay dhahaan marka laakin waan xanuunsanaya waxba ima urayaan masaas ahaa waayahay buu yidhi si soo baar waan isi sii daayayo waxaan tegay royal melbourne hospital waxaan ku iri waa xanuunsanaya horta may waan kuu soo sheeka dhaafay maalinkii shaqadii markaan soo dhameeyey managerkaygiina sidii ku iri guriga imid gurigaan imid ayaa waxaan ugu dhaqaaqay baaritaan google inaan google gareeyo waxyaalaha dadka urta ka qaada xanuunkan talo waa xanuun noocee ah dad ma jiraan urka waayey waxaasaan horta ku dhaqaaqay ilaa nin waxaan ahay walaacsan maogta markiibaa waxaa igu soo booday dee intaasoo artical oo laga qoray maaragtay coronavirus coronavirus urkaa lagu waayaa waa one of the symptoms maaragtay dhadhankaa lagu waayaa kanaa lagu waayaa anigu marka markaasaa maaragtay la igu soo duxayo aan ogaaday inuu maaragtay corona yahay waxaan urka iga qaadaya haya markaa kadib baan marka isbitaalka aaday subixii baan isbitaalka aaday waan soo baaray waxay igu yidhaahdeen berito ayaan kusoo siin doonaa jawaabta ee gurigaaga iskaga noqo gurigaygaan iska imid oo maalinkaa waa jimce marka maalintii sabtida ahayd gelinkii horeba waa laysoo wacay waxaa la yidhi maaragtay positive baa tahay xanuunkaasaana ku haya corona markaa guriga waa inaanan ka bixin oodan joogi oo oodan meel lou bixin quarantine baad saa ku galaysaa marka niyo anigu sidii horta aan cudurku igu dhacay sidii aan ku dareemay sidaas ay ahayd waa garta marka sabtidii baa laguu sheegay inaad xanuunka qabtid marka laga reemo inaad weyday urkii ama waxba aysan ku ureyn calaamado kaleo hadda maalmihii dambe aad dareentay ma jiraan ilaa iyo hadda maalmihii dambe wax aan dareemay haba yaraate oo weyn ma jirin wax yaroo murqa xanuun ah oo aan dee iyaduna ay keeni karto dee qofkan guriga un isaga jira maana baran runtii inaan guriga fadhiyo oo laga yaabo inay hurdada badan iyo ay tahay sariirtan aan maarata badanaa aan jiifo de intaan seexdo baan soo kacaa gurigan joogaayo gurigan exerciseradi oo waxba ahayn baan ku sameeyaa waa laga yaaba inay tahay iyo inuu isaga yahay waa laga yaaba lakin mar waxaa jirtay aan maaragtay laba beri ka hor oo kale aan xoogaa murqaha iyo aan yar dareemay yar maaragtay aaj ah yar murqa xanuun laakin waxaa kaloon kuu sheegayaa urkan iyo waxanba intaana waayin ka hor mar waxaa jirtay madaxa layga yar qabtay oo hindhisa aan lahaa oo maaragtay xiliyadii qaboobuhu u bilowday ahayd oo adugu hadda toban beri ka hor ah markaas waxaan moodayay inay tahay un dee hargabkii caadiga ahaa iska socday iyo maarata high fever iyo waxaa inuu yahay baan moodayay iyadana way noqon kartaa inuu calaamadihiisu inuu ahaa markaa waxa ihayey oo hal maalin iyo maaragtay adugu laba maalmood waxaan dhamayn maalin iyo bar ihayey oo madaxa laga yar qabtay hindhisana aan lahaa iyaduna way jirta intaa mooyaane wax kaloon dareemay ma jirin haba yaraate waa garta marka intii aan xanuunkan uusan kugu dhicin dabcan suuquu ku jiray waad og tahay magaaladao dhan lockdown baa hadda lagu soo rogay xaafado soomaali oo badan baa lockdown muddo lagu soo rogay aad ogeyd ma jiraan dad jaaliyadda ka tirsan oo soomaalida oo taqaanay oo xanuunka uu ku dhacay inuu bulshadeenna ku dhex jiray arrimahaas ma la socotay runtii ha ha aad baan ula socday aad baan ula socday xanuunku inuu jiray aad baan ula socday muxuu ahaayey xaafadaha intii la xiray oo maaragtay howlahan oo dawladda kusoo rogtayna waa la socday xanuunkana aad baan ula socday runtii waxaana kamid ahaa dadka runtii aad maaragtay u taxadarnaa oo u feejignaa oo aad runtii isaga ilaalinayay maxaa yeelay baabuurkayga aan wato oo aan ku shaqeeyo gaari baanam aan ku shaqeeyaa sanataradii baa ii saaran maaragtay gacmaha lagu buufinayay maaragtay saxirkii iyo afxirkii iyo wixii o dhan baan wataa oo ii saaraa gurigaan deganahay maaragtay waxaan joojiyey inaan banaanka aado oo maqaxyaha iyo maaragtay meelihii dad kale inaan la kulmo wax o dhan baan joojiyey xilli xitaa waxaan bilaabay inaan maaragtay cuntada anugu aan karsado oo bahalkii arrintaa darteed laakin de niyow horta waa iska qadar weeyaan waxaana markay kugu dhacayaan waa wax ku qornaayo mar walba imanaya markaan laakin dib u raaco oo qaabka maaragtay aan cudurkan maaragtay meeshuu kasoo raacay waxa aan dib usii fiirfiirsada waxaan umalaynaya meel aan maalin ka shaqeynayo xaafadaha la lockdown gareeyaya in aan kasoo qaado baabuur aan hagaajinayo daaqadihiisa dee aan taabtaabtay oo maaragtay magaalaan ka bedelayay inuu qof maaragtay xanuunsan lahaa baan u malaynayaa sababtoo ah xaafadda waxay ahayd xaafado maaragtay xaafadihii lockdownka la saaray oo hotspotka ahaa bay ahayd qofkiina furaha meel buu ii dhigay waxbana iima sheegin mama maba aragba furihii iyo lacagtiiba meel buu ii dhigay markaa kadib baan sidaa kusoo qaatay marka baabuurkaasaan umalaynaya in laga soo raacay saan umalaynaya waa gartay hadda bahalka uu ka daray intaad soomaalida ma jiraan dad badan oo aad taqaanid oo xanuunka uu ku dhacay ilaa iyo hadda ha dad dad badan oo communityga kamid a oo ku dhacay way jiraan oon garanayo ha of course ha kow iyo laba iyo saddex iyo afar maaha intaa maalin walba waxaan maqlayaa hebel uu ku dhacay hebel uu ku dhacay qofkan uu ku dhacay ha wa wa waan maqlay dad badan oo dad xitaa communityga kamid ah oo u geeriyooday baa jiray maaragtay xalaydan ilaahay ha u naxariisto runtii waan utacsiyanayaa marka ha way jiraan ha aad iyo aad marka guud ahaan markay noqoto hadda xanuunku uu kugu dhacay waad aragtay dhibaatadiisa inkastoo nin dhalinyara a tahay hadda dhibaato weyn uusan ku gaarsiin alxamdulilahi laakiin guud ahaan jaaliyadda maxaad ku dhihi lahayd aan weli laga yaaba inaysan ku baraarugsanayn dhibaatadiisa iyo dhibka uu keeni karo new jaaliyadda laba arrimood baan labadaba ku oran lahaa mid waa midda koobaade horta waxaan jaaliyadda aad iyo aad iyo aada ugu dhiirigelin lahaa in ay isa soo baaraan oo la isjeegareeyo oo xanuunkan waxa weeye isaga oon wax simtamisa iyo wax calaamo ah aysan kugu dhicin oodan dareemin baa laga yaabaa inaad qabto oo kabacdina khatarteedu intay leegtahay dee waad garanaysaa oo adoon is ogeyn markuu cudurkii aada wado waxaad u tegaysaa dad liito oo il daran oo xanuuno kala qabo oo waayeela oo soomaaliyeed ama ayeeyo ama awoowe ama abti ama adeer ama qof familkaaga ah oo xanuuno kale oo qaba maaragtay ama sonkor ama macaan ama dhiikar ama qof weyn oo immune systemkiisa uu jilicsan yahayba ama ilmo yaroo sakiiraba ayaad u tegaysaa xanuunkii u geynaysaa dabadeedna dhibaato weyn buu gaarsiinayaa qofkii marka horta waxaan ku talin lahaa dadku inay isbaaraan oo isbitaalada la aado oo goobaha caafimaadka oo la isku baarayo baaritaanada ka socdaan in la isbaaro horta ama dareen xanuun ama ha dareemin in la isbaaro aad baan horta arrintaa ugula talin lahaa jaaliyadda waa midda labaade markii cudurka la idinka helo oo cudurka qofka laga helo iyadana waxaan aada idinku dhiirigelin lahaa laba arrimood oo kale labada arrimood mid waxa weeyaan horta hay-adaha caafimaadka iyo dadka expertiga ah ee waxaan ku shuqul leh ee waxaan maaragtay cilmiga u leh taladooda in la raaco oo ay ugu horeyso waxaan la yidhahdo maaragtay isxakamayn inuu qofku isku sameeyo oo uu maaragtay isolation uu galo oo uusan guriga iyo meeshuu ku nool yahay uusan ka bixin si dadkii dee uusan cid kale aafadan u gaarsiinin taas waa mid waa midda labaade iyadana inuu isagu laftiisu qofku isla tacaalo cudurkan waa cudur dilaa ah waa cudur khatar ah runtii dee waad garanaysaa ur dhan oo maaragtay qof baaadana uu lahaa waxa kaa kaxeeyey inaysan wax sahlan ahayn wa waa arrin halisa nuclear oo kalaa weeyaan runtii waxa urkaygii macnaha aniga oon wax kala dareemayn oo xanuuna urkii iga qaadaya inuu halkaa waa waxaa kugu cad inuu waxaan ahayn wax sahlan inuun ahayn marka inaad isla tacaashaan oo cunto badan la cuno oo waxyaalaha kulkulo la cuno oo exercise la sameeyo guriga marka aad specially quarantine aad quarantine guriga ku gashaan qofkii caitis baa qabanaya sariirtu way ku dilaysaa iska fadhigu wuu ku dilayaa inaad maaragtay ama wax daawato ama buug akrido way ku dilaysaa way kuu daran tahay waxaa la rabaa sanbabkaagu inuu shaqeeyo wadnuhu inuu shaqeeyo taasna waxaad ku heli kartaa inaad maaragtay bushab samayso exercise guriga inaad ku dhex samayso inaad guriga ku socsocoto inaad guriga maaragtay daaqada ama fadhiga inta tagto aad maaragtay aad samayso boodbood badan si wadnuhu iyo maaragtay keliye xubnahaagu ay u shaqeeyaan oo oo maaragtay neeftii dee active ay u noqoto qofkii haddii kale xanuunkii oo kugu jira haddii aad u fadhiisato ood guriga intaad isku xidho si shar sida sharcigu yahayba aad soo kacdo fadhiga soo fadhiisato kadibna aad seexato wax cunto aad soo noqdo waxaa laga yaabaa in xubnihii ay istaagaan oo active una noqon bahalkuna sida culimada noo sheegtay ama anba hadda aan baaray dee intii uu igu dhacay meelaha uu aada u abbaaraa waa xubnaha waaweyn weeye unugyada jirka ayuu aada u abbaaraa sida keliyaha beerka sanbabka meelahaas wey meeluhu abbaaraa kuwaasna hadday active noqon waayaan waa loo cabsadaa qofka marka niyo talooyinkaasaan usoo jeedin laha soomaalida cudurkan waa cudur halisa magaaladan uu aad buu waddanka ugu jiraa oo waad ogtihiin oo maalin walba t v-ga daaweynu daawanaa inta qofa laga helayo waxaasna waxa sababaya waxaan odhan karaa dad badan oo cudurka qabo oon isogeyn baa maaragtay sii faafinaya marka in la isbaaro waa number one oo qofku isa soo baaro isa soo helo isa soo ogaado kabacdina waxa weeye cudurkii markuu ku dhaco qofkii la raaco tallaabooyinka dadka maaragtay expertiga ah waxaan ku shuqulle ay kasoo jeedinayaan maxaa yeelay in la addeeco dadka cilmiga waxa u leh waa wa wa waa waajib weeyaan xasano marka ugu dambeynta xanibaadahan dowladdu ay soo rogto hadda lixda asbuuca kuwii gaarka ahaayoo saraha dhaadheer oo soomaali badan ay deganta ay kusoo rogtay sidee u aragtaa guud ahaan xanibaadahaas iyo dadaalka dowladdu ay ku doonaysa inay ku xakamayso xanuunkan waxaan u arkaa runtii inay tahay arrin sax ah maxaa yeelay dowladdu iyadaa mas-uuliyadda dalkan haysa iyadaa mas-uuliyadda dadkana haysa xanimaaduna waa sida ay u arkeen xal dowladun dowladna marka la yidhaahdo dee dowlad waxay ka kooban tahay macnaha waxa weeyaan intaasoo laamood oo laam walba wax qaabilsan tahay waa dadkii dalkan dalka xukumay oo dhan weeye waa dadkii mas-uuliyadda hayay weeye marka iyagu sida ay xal u arkaan mar walba waa sida saxdaa weeye dowladduna sideeduna waa shacabkii oo isu tegay un weeyaan dowladda lagu sheegayo waa dad maxa waxa weeye shacabkii oo isu tegay weeye marka lixdan bilo lixdan asbuuc ee ay dhaheen maaragtay lockdown ha la galo iyo weliba ka sii badanba waan ku talin lahaa maaragtay inay sii jiraan oo maaragtay lockdownka lagu jiro dadkuna lockdownka macnaha waxaan aada u dhiirigelin lahaa inay runtii hirgeliyaan oy ka dhabeeyaan oo lockdownka waxyaalaha la isu ogol yahay inuu qofka u baxo banaanka uu ka doonto mooyaane in la iska daayo socodka badan iyo maaragtay si malaayacniho wax aan maaragtay dhan badan aadan ka lahayn inaad guriga uga baxdo maxaa yeelay khatar baad ku sugan tahay ama adiga soo gaadha ama haddii aad cudurka qabto aad dad kale sii gaarsiiso dabadeedna waxaa faraha ka baxi doona maaragtay in la xakameeyo cudurkan marka lockdownka walaal waxa weeye sax baan u arkaa runtii in weliba lasii badiyana maaragtay waan ku talin lahaa dadka ugu xun oo uu saameynaya anugu ku jiraa laakiin haddana maxaa yeelay waxaan uga mid ahay dadka ugu badan uu saameynayo qof shaqaynayaan ahaa shaqadeyduna muhiim bay ii ahayd inaan runtii shaqeeyo laakiin haddana waxaa kasii muhiimsan inta qof oo uu saameyn doono iyo khasaaraha uu geysan karo macnaha waxa weeye inaan shaqa la-aan ahaado khasaaraha aniga ay gaarsiinayso iyo khasaaraha in waddanka la fasaxo ay dadka gaarsiinayso waxaa badan khasaaraha haddii la fasaxo ay ummadda gaarsiinayso ayaa badan marka aad baan usoo dhaweynayaa lockdownka iyo in lasii badiyaba kaasina wuxuu ahaa xasan gudaal oo khadka telefoonka ee magaalada melbourne iigu waramayey xasan waa mahadsantaha
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho